waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
marka cabdishiid kusoo dhowo s b s aadaa u mahadsan tahay balin yar waxaa noo dul martaa go-aankan aad ku kansalaysaan salaada jimcada marka aad gaarteen iyo waxaynu ku dhaliyay bismillahi raxmaan iraxiim waa salaamaya ummadda soomaaliyeed dhammaanteed waxaan on behalf of darsalaam society oo masjid ku yaalo preston waxaanu maanta kadib dowladda markay soo saartay sharciga ah boqol ruux wax ka badan iskuma tegi karaan in door meel ah ama meel kor ka dada go-aankaasaan ugu dhaliyey inaan qaadano inaan salaada jimcaha dadku ay ku tukadaan guryahooda marka kaasaan ugu weyn hadeer su-aashaas baan ku jawaaba waa gartay marka guddi ahaan baa isu timaadeen go-aanka dowladda kadib aa gaarteen in jimcadan la ysugu imaan ha waxyaala macnaha markaan fiirinay guddigii markiiba hadda fursad ma haysanin wakti aan isku dhimaadno degdega laakiin whatsapp aan ku wada xiriirnay iyo qaab maasejin ah marka markaan farqaan kadib waxaa noo soo baxday waxaana lagu tukada dad waaweyn oo macnaha da-doodii toddobaatan iyo kor u dhaaftay cudurkaana saa og tahay halis wuxuu ku yahay dadka waaweyn oo si gooni ah buu macnaha ay ugu jilacsayin marka maadaama ama laisku imaanayo oo xanuunkiina wadanka xoogaa nambarkiisa uu kor usii kacayo dowladdiina ay bedeshay oo shan boqol ka dhigtay hadda boqol ka dhigtay ba waxaa noo soo baxday inaan macnaha aan qaadano go-aanka dowladda annagana aan joojino salaadii jimcaheeda oo lasu imaan jira waa garta maalmaha kale ka waran oo caadiga ama salaadaha caadiga ah oo ama ama cishaha ama maqribka oo kale iyada laftigeeda tiro intaa ka yar miyaa isugu timaada masaajidka marka sideedii bay ahaanaysaa m salaadaha kale waa caadi masaajidka waa uu furan yahay waa lagu tukan karaa nambarka aada u yaryahay dadkuma badno marka cabsi weyn ma jirto oo tiro daban isku imaanaysa lakin salaada jimcaha ugu ugu badnayd oo haddii hataa annaga aan furnaan lahayn oo meelaha kalejabayo marka barbameyo badan ay keenaysaa oo sharci shurada dowladda oo marka waxay noqonaysaa in in ganaaxyo iyo dhibaatooyin kale nagu imaadaan marka taas ayadoon la fiirin waxaan fiirinaba caafimaadka dadka iyo inaan uhogaansano sharciga dowladda maadaama dowlad wadanka ka jirto oo in la hogaansano ay qasab tahay aad iyo aad marka waxaa kaloo dowladdu ay dad ku dhiirigelinaysaa in dadku mitir iyo bar ay isu jirsadaan marka salaadaha caadiga ah oo kale arrintaas ma ku dhiirigelisaan mise dadku sidii labada lugood laysu saaran jiray unbaa labada lugood laysu saaranayo laysu dhaweynayo markii la tukanayo weli ma waxaase detailskaas gudaha weli uma sii gelin macluumaadkaasna weli maanan arag koley meelay qorayihiin laakiin hadda sharciga dowladda intaan ka ognahay waa boqol ruux iyo ka badan inaan isugu imaan taasna hadda waa waanu waanu sameyn implementationki waanu dojina in laisugu yimaado waxaa kaloo jirto muftiga australia iyo council of imam nafirkooda waraaqi soo saaray ay leeyihiin maanta qoraal ay leeyihiin hala joojiyay aan laisku imaanin salaadaha guryaha lagu tukado macnaha xanuunkan inuu dadka ku dhaco guryahooda inay ku tukadaan baa u ajiri badan intii xanuun ku dhici lahaan ay kala qaadi lahaayeen culamada nafirkooda fududooda hataa markii la fiiriyo inay macnaha ay isu yimaanayaan waa garta ugu dambeynta marka go-aankan aada gaarteen dadka jaaliyadda muslimiinta masaajidka iman jiray sidee bay u arkaayaan bay kula tahay waa in la soo xiriireen wa dadku aaday ugu qanacsan yihiin macnaha way aaday macnaha mafahamkoodu markiiba way qaateen qaarkood daacadahay ka maqleen shuroodan masaajida keligan ma masaajida xaafadda nala qabto oo waxaa jiro asidiq mooska oo harba ku yaala waa la xiray kan preston isna waa sidaas oo kale jimco laguma tukanay amsa sidoo kale waa maqlayay inay ayagana jeefkood kulli marka masaajidada oo waxay noqotay wixii markii i c v nasarkooda islamic council of victoria waxay soo saareen sharci asna saas ah in la joojiyay salaadaha marka wax cusub ma aha dadku horey u maqleen intii kalena annagaa gaarsiinay oo fursad baan kaloo hadda idaacadda eena siisayna waaba mid kale ayaduna dadka luqadda soomaali ku hadla ay kusii ogan karaan insha allah hadii laa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho